markana kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxay noo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
toddobaadkan wararka ugu waaweyn ee soomaaliya waxaa ka mid ahaa ciidamo etoobiyaan ah ayaa magaalada baydhabo waxa ay ka xidheen mukhtaar ruuba abu mansuur oo ka mid ah musharaxiintii u taagnayd madaxtinimada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya xarigiisa kadib waxaa magaalada baydhabo ka dhacay oo ilaayo hadda ka tagan rabshado sababay in dad ka badan toban ruux ay ku dhintaan tiro kalena ay ku dhaawacmaan magaalada ayaa kala xidhantay waxaana dadweyne ka xaraysan xarigga mukhtaar ruubow abuumansuur oo markii dambe magaalada muqdisho loo soo wareejiyey laguna wareejiyey ciidamada nabad sugidda ee nisa ayaa waxa ay ka sameeyeen dadkaasi banaanbaxyada gudaha magaalada baydhabo waxayna ay ku baaqayaan in la soo daayo mukhtaar ruubow abuumansuur haddaba qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa dhinaca kale waxaa magaalada muqdisho ka taagan xiisadda baarlamaanka dhexdiisa ee ku aadan mooshinkii laga keenay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay ku eedeeyeen arrimo dhowr ah oo ay ka midka yihiin inuu ku xadgudbay shuruucda waddanka u degsan gudoomiyihii baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ka guuray xarunta villa soomaaliya ee magaalada muqdisho kadib markii sida xildhibaanada qaar ay sheegeen inay soo booqdaan xubnaha baarlamaanka soomaaliya islamar ahaantaasina ku kalliftay inuu u guuro mid ka mid a hoteelada magaalada muqdisho ku yaala war qoraal ah uu soo saaray maxamed mursal ayaa waxa uu ku sheegay in mooshinka laga keenay madaxweynaha uu sharci yahay islamar ahaantaasina laga doodi doono iyadoo dhinaca kale xogayaha baarlamaanka cabdikariin buux uu sheegay inuu jabay mooshinka laga keenay madaxweynaha maadaama sida uu sheegay ay ka laabteen xubno markii hore la tilmaamay inay mooshinka ku jireen siyaasiyiin iyo waxgarad kale ayaa ugu baaqaya madaxda dowladda soomaaliya inay khilaafaadiyadooda wadahadal ku dhammeeyaan dadkaasi waxaa ka mid ah cabdulaahi axmed cadow oo ah diblomaasi sare horena u ahaa safiirkii soomaaliya ee maraykanka saddex jeerna u tartamay xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa v o a toddobaadkan u sheegay in dhinacyadu ugu baaqayo inay wadahadlaan oo dastuurkana lagu dhaqmo adeer waxa weeye waa muxuu ahaa caadi in maaragtay madaxdu isqabato waa caadi weeye oo ay maarata siyaasadda isku qabato laakiin waxaa muhiima waxa weeye in wax walbaba nabad iyo xasilooni muxuu aha degan in lagu xaliyo xal lama waayahayo haddii maaragtay mxua maskaxdu fiyowdahay marka anigu waxaan ku talinaha waxa weeye kow sharci baa yaala dastuur baa yaala in maaragtay muxuu ahaa sharciga iyo dastuurka in la isticmaalo aan la isticmaalin muxuu ahaa xamaasad iyo maarata labalakaclida aan la isticmaalin labada qoloba anigu waxaan usoo jeedinaya waxa weeye dalka idinkaa maanta ma madaxka baarlamaanka iyo muxuu ahaa maamulkaba dalka iyagaa madax ka ah idinkaa ummadda matala marka ummadda waxay idinku leedahay xaq bay idinku leedahay inaad nabad iyo deganaan aada ku maamushaan marka arrimaha idinka dhexeeya kuma ku maareeya maaragtay muxuu aha si nabada oo degan maskax fayow leh niyad fiican leh oo markaa muxuuha sharciga waafaqsan madaxda sare madaxda sare waa inay ka shaqaysaa sidii nabad iyo xasilooni lagu xalin lahaa arrimaha siyaasadeed ee maanta cakira waxaan maaragta un la soo qeylaya waxa weeye war dalkii faraha yuusu ka bixin war yaan dagaal bilaabanin war maaragtay muxuu aha dantanada ma aha in dib loo noqdo wixii maarata lagu jiray madaxda sare waxaan ku boorinayaa waxa weeye hadda ishaysa waxa weeye usoo noqda xasilooni iyo maskax kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi axmed cadow danjirihii hore ee soomaaliya maraykanka horena xilka madaxtinimada dhowr jeer u tartamay toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho booqday madaxweynaha dalka eritreya isiyaas afawarki hal habeen ayuu ku beriyey gudaha magaalada muqdisho sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya labada madaxweyne ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo isiyaas afawarki ayaa ku heshiiyey in la ballaariyo iskaashiga ku aadan arrimaha ganacsiga maalgashiga iyo xidhiirka tooska ee labada shacab soomaaliya iyo eritreya hore ayaa dalalka etoobiya eritreya iyo soomaaliya waxa ay u sixideen heshiis iskaashi inuu dhex maro waa tahay aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad horedhaca barnaamijkaba aad ku maqlayseen magaalada baydhabo waxaa ka taagan rabshado sababay dhimasho iyo dhaawac kadib markii ciidamada etoobiya oo ka mid a kuwa nabadilaalinta midooda afrika ee soomaaliya jooga ay magaalada ka xidheen mukhtaar ruubow abuumansuur oo ka mid ah musharaxiinta xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed ee doorashada la qorshaynayo inay dhacdo sagaal iyo tobanka bishan aynu ku guda jirno ee disembar markii taa ay dhacday kadib ayaa rabshadaha magaalada baydhabo ka dhacay waxa ay sababeen inay dhintaan dad ka badan toban ruux rabshadaha ka aruursan magaalada baydhabo iyo xarigga mukhtaar ruubow oo markii dambe lagu soo wareejiyey magaalada muqdisho sida aynu wararku ku helayno laguna wareejiyey ciidamada nabad sugidda ee nisa ayaan barnaamijkan ku qaadaa dhigi doonaa saameynta ay ku yeelan karayso geedi socodka nabadeed ee waddanka soomaaliya iyo arrimaha dibudhiska dowladnimada waddanka soomaaliya waxaa arrimahaas ila qaadaa dhigaya maxamed xaadar nuure maxamuud oo ka fahlooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada maxamed xarigga mukhtaar robow iyo rabshadaha ka dhacay magaalada baydhabo maxaa lagu fasiri karaa maadsantahay jamaal adiga dhegeystayaasha v o a da runtii arrinta baydhabo ka dhacday waa arrin dadka soomaalida ay aada ugu naxeen oo ay soo dhaweynayeen waktigan maxaa yeelay saa og tahay soomaaliya waxay hadda ay isku diyaarinaysaa inay gasho degnaasho degenaanshiyo siyaasadeed iyo mid amni iyo mid dhaqaale arrintana hadda waxay qayb ka ahayd in dadka soomaalida loo gacan haatiyo looguna baaqi inay nabadda qaataan hogaamiyaal badan oo siyaasadda soomaaliya kusoo biirayen uu kamid ahaa dabcan in asaga la qabtana ama iyadoo dadkii shacabkii reer koonfur galbeed u taagan yihiinna waxay noqotay arrin dadka aysan jeclaysan oo dhibaato amni iyo mid yacni kalsooni darro abuureyso waa tahay wasaaradda amniga dowladda soomaaliya war ay soo saartay ayay mukhtaar rubow ku eedeysay inuu ku xadgudbay heshiisyadii hore loola gaaray iyadoo sidoo kale sheegtay inuu si qarsoodi usoo gelay magaalada baydhabo ciidan arrintaasina ay u sabeeyeen inay xidhaan marka waxa dhacayana waad ujeeda magaalada baydhabo didwaxyada ka dhacaya sidee baa arrimahan lagu xallin karayaa baad is leedahay marka ugu dambeyntii horta waxay ahayd in marka koowaad laga fiirsado yacni hogaamiye shacbiyad leh way dhibaato badan tahay in lagu degdega xaditaankiisa si iyadoo aan si taxadir looga fikirin arrintanna dabcan waxaa looga gudbi karaa waxay tahay in marka hore dawladdu ay xorriyaddiisa ay dib u siiso mukhtaar inay u ogolaato xaquuqdiisii inuu u tartami karo in yacni dad xasiliya sida odayaasha dhaqanka caaqiliinta gobolka iyo siyaasiyiinta gobolka soo jeedo ay ay ay u diyaarisa inay dejiyaan magaalada baydhabo ama gobolkan koonfur galbeed si xasiloonida iyo amniga dib ugu soo laabto dad badanaa dhintay dhibaato badanaa dhacday marka si waxaas loo soo gabagabeeyo dabcan dawladda waxaa hadda ila tahay in dadka shacabka mar walba la ilaaliyo waxa ayaga rabitaankooda iyo waxa ay raadinayaan kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadar nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bulshada isagoo magaalada muqdisho jooga ayuu barnaamijka marti ugu ahaa intaas ayaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulanto dambe nabadgelyo